أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa subaxa axadda taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo in ka badan shan iyo labaatan askari oo kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xuduudbanaadka kenya iyo soomaaliya kooxda ridada soomaaliya ayaa la sheegay in maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaal ay u dureysa dalka suudaan si ay qeyb uga noqoto colaadaha waddankaasi wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo sidoo kale qaabka ay u socoto xamlad dacwi ah oo wilaayadu ay ku dhawaaqday munaasabad lagu soo gebagabeynayay macad u furnaa mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada tartan aqoon kororsi ah ayaa loo qabtay ardayda dugsiga sare ee alhijra kadib munaasabad ka dhacday degmada jiliib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran in ka badan shan iyo labaatan askari oo kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo xuduudbeenaadka kenya iyo soomaaliya haddaba howlgalladaas iyo wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow ka wareysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jazaaka allahu kheyran walaalka xasan raxmaan abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax axadda taariikhna ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha shacbaan sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri ciidamada mujaahidiintu waxay allah fadligiisa saacdihii u dambeeyey howlgalla barakeysan ay ka kala fuliyeen qayba ka mid ah wilaayaadka banaadir shabeellada hoose iyo xuduud beanaadka u dhexeeya jubbada hoose iyo dhulka kenya xooga ay kaga haysataa soomaaliya dhanka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xali qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin agaarka wasaaradda gaashadhigga ee magaalada muqdisho allah fadligiisa qaraxaasi waxaa ku dhaawacantay ilaa iyo afar askari oo murtadiin ah dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerar la beegsadeen kolonyo lug ah oo isugu jirtay kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasi oo roondo dhaqdhaqaaqyo ah ka waday duleedka degmada janaale allah fadligiisa dagaal culus kadib kufaartii iyo murtadiintii iyagoo cararaya ayay dib ugu laabteen xerihii ay ku lahayeen gudaha degmada janaale dhanka xuduudbanaadka u dhexeeya jubbada hoose iyo kenya ciidamada mujaahidiintu waxay laba howlgal ka fuliyeen dhulka xuduudbanaadka ah kuwaasi oo lala beegsaday askarta kufaarta kenya iyo maleeshiyaad murtadiin ah howlgalka hore waxaa walaalka abuxasaan ciidamada mujaahidiintu agaarka deegaanka sariiraha qarax kula beegsadeen askar kufaarta kenya ah oo lug ah baktiga ilaa iminka inta la xaqiijiyo waa laba askari oo kufaarta kenya ah dhaawacu waa afar kale oo isla askarta kufaarta kenya ah howlgalka labaad ciidamada mujaahidiintu waxay kamin iyo qarax la beegsadeen kolonyo isugu jirta kufaarta kenya iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ku socdaalayay xuduud beanaadka jubbada hoose iyo kenya gaari koyal ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah ayuu qarax haleelay dhimashada waa afar askari oo murtadiin ah dhaawaca waa sideed askari oo murtadiin ah gebi ahaana waxaa gubtay gaarigii koyalka ee murtadiinta ay la socdeen sidoo kale wararka hooseleelay waxay xaqiijinayaan in kamiinkan khasaare nafeed lagu gaarsiiyey askarta kufaarta kenya walaalka abu xasaan howlgalladan waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu allah fadligiisa ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta waxaan la soconaa maalmo ka hor weerarkii barakeysnaa ee ka dhacay duleedka deegaanka baarsan guuni ee wilaayada jubbada hoose in allah fadligiisa khasaare culus lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta waxaana halkaasi ku baktiyey in ka badan soddon iyo shan isugu jirta gaalada cadaanka oo saraakiil ah iyo murtadiin iyadoona gaadiid iyo hub iyo agabyo kalena allah fadligiisa mujaahidiintu ay khanimaysteen wajihaadku mubaarak اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين kooxda riddada soomaaliya ayaa la sheegay in maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaalla ay u direysa dalka suudaan si ay qeyb uga noqoto colaadaha waddankaasi nuur cali warsame abuushaybe ayaa warbixintan inoo haya qaar ka mid ah dowladaha gacanka carabta ee hurinaya colaadda suudaan ayaa bilaabay in maleeshiyaad coloosheed ushaqaystayaal ah ka qoraan dalka soomaaliya si ay ugu wajahaan maleeshiyaadka imaaraadku taageero ee loo yaqaano r s f warbixin sirdoon oo ka shiftay in saraakiil ka tirsan militariga suudaan ay tababarayaan ku dhowaad kun qof oo maleeshiyaad soomaali ah kuwaasoo laga qoray magaalooyinka uu gacanta ku hayo maamulka shahaadadirirka galmudug tababarkan oo ay maalgelinayso dowladda al sacuud ayaa waxaa qandaraas ku qaatay nin lagu magacaabo mahadsalaad kaasoo ku magacaaban taliyaha sirdoonka kooxda riddada soomaaliya boqolaal maleeshiyaad ah ayaa lagu ururiyey xeryo ku yaala magaalooyinka gurceel iyo cadaado waxaana halkaasi tababaro ka bixinaya saraakiil ka tirsan militariga suudaan oo magacyadooda ay baahisay shabakadda sky news dhokhtar nuur axmed oo ka mid ah golaha aasaaska suudaan ee mucaaradka ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in saraakiil suudaaniyiin ah iyo masaariic ay ka howlgalayaan soomaaliya ujeedkuna uu yahay in maleeshiyaad soomaaliah laga dagaalgeliyo dalka suudaan si ay taageero ugu noqdaan xukuumadda jenaraal cabdifataax al burhaan وجود الجنود السودانيين للتدريب او الضباط السودانيين للتدريب في الصومال لا مبرر له الا وليس له سوى تفسير واحد في تقديري يعني المتواضع joogitaanka askar suudaaniyiin ah ama saraakiil masaari ah oo lagu sheegay inay tababar u joogaan gudaha soomaaliya ma lahan wax sabab ah oo macquul ah sida aan anigu u arko arrintani markaa si qoto dheer loo eego hal fasiraad oo keliya ayay leedahay ciidamada soomaaliyeed waxaa si buuxda u tababari kara askarta masar taasina mar hore ayay dhacday ciidamada masar waxay si rasmi ah ugu lug leeyihiin howlgallada amni ee soomaaliya waxayna sidoo kale qayb ka qaadanayaan tababarka askarta maleeshiyaadka soomaalida sidaas darteed looma arko baahi keentay in askar ama saraakiil ka socda suudaan loo keeno tababar ahaan soomaaliya aniga oo ka duulaya aragtideeda gaarka ah ujeeddada dhabta ah ee ka dambaysa tababarka suudaaniyiintu siinayaan ciidanka soomaalida waxay u muuqataa mid la xiriirta in askar soomaali ah loo diro suudaan si ay uga qayb qaataan dagaalada hadda ka socda halkaas sababta arrintan loo malaynayo ayaa ah in muuqaalkooda iyo astaamahooda jireed ay aad ugu egyihiin kuwa suudaaniyiinta taasi oo sahli karta in si dadban loogu adeegsado dagaalka haddii masar ay si toos ah usoo farageliso dagaalka suudaan oo ay ciidamo dirtana arrintaasi si cad ayay indhaha caalamka uga soo bixi lahayd waxaana si muuqata loo arki lahaa in masar faragelin milatari ay ku samaysay suudaan taasi waa sababta sida la qiyaasayo loo adeegsan karo waddooyin dadban sida maleeshiyaad soomaali ah oo dagaalka loo adeegsado siday xogtu tibaaxayso tababarkan ayaa bilowday diseembar labada kun iyo labaatan iyo afar wuxuuna ku soo beegmay xilli ay xiisado siyaasadeed ka dhex oogan yihiin kooxda riddada soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada waxaana loo badinayaa in maleeshiyaadka loo daabuli doono dhanka suudaan dowladaha sacuudiga masar iyo qatar ayaa xusulduub ugu jira sidii ay ugu guulaysan lahaayeen loolanka suudaan iyagoo xoojinaya xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada khartuum ee hardanka adag kula jirta maleeshiyaadka janjawiidka ee loo yaqaano r s f
mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo sidoo kale qaabka ay u socoto xamlad dacwi ah oo wilaayada ay ku dhawaaqday cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo haya sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose oo dhowaan waraysi siiyey idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey xaaladda abaaraha ee ka taagan gobolka isagoo dhanka kale soo bandhigay howlihii ay qabteen guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda jubbada hoose ee hoostaga midka xarakada mujaahidiinta al-shabaab guud ahaan gurmudka dadkii loo xilsaaray ee walaayada looga xilsaaray in ay ummaddan u gargaaraan u gurmadaan ay hoos tagayaan gurmudka guud ee xarakada dadaal fara badan bay sameeyeen waxay kow ka bilaabeen in ay ummadda maadaama ugu muhiimsan tahay oonka iyo biyaha in biyo dhaamiyaan ayay ka bilaabeen walaayada muxaafadaadkeeda waa toddoba muxaafado markii laga reebo laba muxaafado oo webiga u dhodhow muxaafadada kamsuuma iyo muxaafadada jamaame anta kale waa meel webiga ka fog biyona aan lahayn wara lagu isticmaalo warahana biyo aan lahayn dhankaas bay ka bilaabeen sidoo kale walaal waxaa jiro dhanka kale oo webiga ka ah dhanka bari labada muhaafada biyo aan la gaarsiinin oo biyahan u dhawaayay iyagana waxaa dhab ku haaya barakac badan iyo baaha badan iyo gaajo badan ba jirtay ayagana labada muhaafada waxaa loo qaybshay raashin waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dhanka kale ka hadlay istishaadka sheekh maxamed abu usaama guddoomiyihii guddiga gurmadka abaaraha ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kaas oo dhowaan ku shahiiday duqeyn ay fulisay diyaarad ay leedahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka walaalka sheekh maxamed usaama waxaanu leeyahay isagana ilaahay shahaadaha ka aqbalo ehelkiis iyo qaraabadiisna sabar iyo iimaan ilaahay ha siiyo waxaanu leenahay dadka oo ka dhashay ee guud ahaan walaalkan meel nabaga calayhi salaatu wasalaam oo tamaninayey meel lagu baxo meel nabaga tamaninayey oo dhahayay waxaa tamaninaya in liidilo liisoo nooleeyo liidilo liisoo nooleeyo ayaa tamaninayay markan waxaan leeyahay meel fiican baa ku baxay ilaahay waxaan u weydiinaynaa in shahaadada ilaahay ka aqbalo isagoo sii hadlayey ayuu soo hadal qaaday xamlo wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ay ka fulisay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada
xamladaas waa si aad u sheegtay waa xamlo dacwi ah oo walaayada ku dhawaaqday maalmahaana socotay lagu magacaabo xamladaas magaceeda wabashir ilmu'miniin shacaarkeedana uu yahay nasrun min allaahi wa fatxun qariib xamladaas waxay bilaabatay kowdii bishii sideedaad kun afar boqol afartan iyo todoba hijiriya maanta aan kula hadlaayana waxay maraysaa gebagabadii meelaha xamladan ay soo martayna waxaa ka mid ah muxaafadaadka walaayada jubbada hoose gaar ahaan muxaafadada hagar muxaafadada afmadow muxaafadada kamsuuma muxaafadada jamaame dhammaan xamladaas way ka qayb qaateen meelaha oo la beegsanayana waxay kama tahay ummadda mujtamacaga muslimka ah noocyadooda kala duwan ayaa la beegsanayay munaasabad lagu soo gebagabeynayay macad u furnaa mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeyey waxay ka qabsoontay deegaanka dudumaale oo ka mida deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ujeedka munaasabadda ayaa ahayd xiritaanka dufcadii koowaad ee macadka taajul waqaar oo u furnaa beesha luwaay oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada macadkan oo furnaa muddo laba sano ah waxaa qarashaadka ku baxayay bixinayay beesha luwaay waxaana macadkan ka qalinjibisay ku dhowaad soddon arday oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culummo nuqabada iyo waxgaradka beesha luwaay ganacsato waalidiin iyo martisharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay faahfaahinna ka bixiyey wakhtigii macadka la furay iyo duruusta lagu qaatay mudiirka macadka madariso horta may la furay kun afar boqol afartun isham bilii siyeedad oo tun ionay toway siyeed maraaso shacbaan ardayta laga furi may bahaytay sodon ionay toy li arday ardaytas may buwa maalantiyo kooyan may ba liin bilaaway almakhaarij haddii makhaarid dhammaysteen may ba hakihigey asifaat maanaha sifaadka maybu xarafka madii la reebo madii maybu waaha la koordhawaa wali isuku dhalada iyo maanaha halahankahiji may kale maybu hakihigey riyaadat lisaan kitaabkoo la arhaaw iyo hakihigi may kale hakihigey kitaab la arhaaw taysiru axkaami tajwiid la arhaaw mayba waa matani iska yeer oo waan iyo tajwiidkan ku hormaayo hakihigi maanaa may hakihigey nadamigi la arhaaw tuxfatul adfaal la arhaay iyo hakihigi malaaq cabdulaahi dheere malaaqa beesha luwaay ee wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in beesha ay isku tashatay islamarkaana ay ku mideysan tahay horumarka diineed iyo midka adduunyo intaba beela madaysanta macnaha kiidii yeer iyoona kiidii wiin muwaafaqo ma waha wada wada jiro galmo wal gooyas lahraay yo madaysanta macnaha ma waha iska talatiya ma waha antaas dadaal ee juhdi ah suubidi hatan walbadan aan qorshaysan ilaahay buu dil hoba ogolaad insha Allah ilaahay tabaaraka wa taala ya taam weelowshaya ku fadaan intaas madan dadaal iyo juhdi badan la habiyey oo beelamay wahaska talatay haddii ganaastadii ahaado fadhi haddii oday dhaqameedii ahaado fadhi haddii bulshadii ahaado fadhi dhammaan haddii onay may waaha nuqabadii may waaha kiidii yar iyo onay kiidii wiin haddii ahaado fadeen weh walaa ka taladii maanaa iyo onay maanaa ulmaa u diintii جزاكم الله خيرا إن شاء الله هو قرش سجودان لا قتال ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona dardaaran dhaxalgalla u jeediyey beesha lawaay dhanka kalena beelaha kale ugu baaqay inay ku daydaan beesha lawaay oo dhankooda ay ka wadaan dadaalka waxbarasho ee ka soconaya wilaayada islaamiga ee bakool
maylana dadaalka dadaalka halka daroy ardaydun hadda mustawufayli kooyan aragaasan weli maywa walbarashadii furaaja oo hadda galantagjar qur-aanka ilaahay ay taqaaniyeen ilaahay in barakaay laakiin maylan baahanya in walbarashadii la sii wado ciyaalkan waa isku duuban in hadda mayla raay masaajidka sharlanka bilaaw duruus musalsal ee lungwada ciyaalkii markuu mayla raay hadda qur-aanka fokashiis badan ta ku warqabtaan low ashadu tafallutan min alibili fii uquliha oo kamaa qaala sal alay wasalam neef geel oo hirin sida hoob us doodka goosada on fokadaaw saas oo kale lamideeyey waa ku doran yeeray nabag sal alay wasalam marka iyaalkan qur-aanka walbaray juhdi la geliyey laakiin ma in baahan yihiin gacan ku haay tarbiye in baahan yihiin wal in ziyaadiyo in baahan yihiin baad allahi subxaana wa tacaala kama hasantiin ilaahay miisaankan hasanaadka sii ka kaba eedi eedaan handhawaayaana qabaa'ilkan maylana halka daydoy beelo lawaay horumarka iyo diinta iyo walbarashada iyo isku tashiga dhammaanba insha allahu tacaala daysho wanaagsan halka iin ilaahay subxaana wa tacaala miisaankan hasanaadka sii ka kaba yaalana xafladii macahadkii taajilwaqaar oo ikhtitaam yowna geelka roogni intan inka hirinta wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa qayb ka mid a dadaalada sare loogu qaadayo waxbarashada diineed ee sida xawliga kaga soconayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool يقول راج رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري ugu dambeyntiina tartan aqoon kororsi ah ayaa loo qabtay ardayda dugsiga sare ee alhijra kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubow حمدا لمن هدانا وسددا خطانا للدرر انضمام مركزنا الهمام في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس wuxuu ahaa tartan si heer saraa loo soo qabanqaabiyey una dhexeeyey ardayda dugsiga sare ee alhijra xaruntiisa magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ujeedka tartanka ayaa ahaa mid ardayda iyo maamulka dugsiga sare ee alhijra ay ku sagootinayeen sannad dugsiyeedka sidoo kalena ardayda ku gelayeen fasaxa sannadka tartanka oo u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha dhigta alhijra ayaa wuxuu ka dhacay xarunta dugsiga sare iyadoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsiga sare ee alhijra ugu horreyn tartanka ayaa lagu bilaabay su'aalahan soo socda su-aasha koowaad waa wiilasha insha allah taala majmuuca cabdullaahi bni cabbaas su-aashani waxay ka imaan doontaa dhankan iyo maadada tafsiirka waxayna leedahay sidan man aladiina kahurat alriwaayatu fi tafsiiri canhum min asaxaaba waxaan rajaynaa inaad fahanteen su-aasha
bismi illaahi araxmaani araxiim magacii anuu ku bilaabaya khaalid haaruun maxamed waxaan ka socdaa majmuucad cabdulaahi bnu cabbaas jawaabta haddaan isku day waxay noqonaysaa cabdulaahi bnu cabbaas cabdulaahi bnu mascuud ubey binu kacab
majmuucabta cabdulaahi ibnu cabbaas su-aashoodiis ka imaanaysa maadada tafsiirka jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxe waxaan leenahay hambaliyo waxayna ku guulaysteen laba darajo insha allah su-aashan waxay ku socotaa dhankan iyo majmuucad khadiija bintu khoylid waxayna leedahay udkur ithnayni min xikmati nusuuli alqur'aani alkariimi munajama
magacayga waa maymuun casaam maxamed oo ka socota majmuucada khadiija su-aasha lii weydiiyey jawaabtaaan isku dayo waa tathbiitu fu'aadi rasuuli sala allahu calayhi wasalam wataqwiyatu qalbi taysiiru fahmihi wa xifdihi wa tilaawatihi majmuucatu khadiijatu bintu khuwaylid su-aashii oodiisdiyey jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxe waxaynu ku guulaysteen laba derajo hambalyo ayaan leenahay su-aashan waxay ku socotaa dhankan iyo majmuucad cabdulaahi bnu cabbaas waxayna ka socotaa dhanka iyo maadada axyaa ama maadada la yidhaahdo biologiga mima yatarakabu aljihaaz lbawliyi fi linsaani في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وسام عويس عثمان سؤال لي ويدي هذا اسكت دقنا ويتركب الجهاز البولي في الإنسان من كليتين وحالبين ومثانة بولية تتصل مع قناة بولية تصل للخارج
su-aashii la weydiiyey majmuucad cabdillah ibn cabaas inay saxdahay in kale dugsigaan ku celinaa jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxe waxay ku socotaa dhankan iyo majmuucada khadiija bintu khaylid ee gabdhaha su-aasha waxay idin leedahay waa dhankii axyaalay waaye maadaa yuujadu daakhil udni lwustaa
مركزنا الهمام بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واسقل إبراهيم حسن وكسعة مجموعة خديجة بنت قويلد سؤال جوابت أداء اسكدية يوجد داخل الأذن من ثلاث عضيمات المدرقة والسندان والركاب majmuucatu khadiijatu bintu khuwaylid jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab saxe maamulaha dugsiga sare ee alhijra ayaa ka warramaya tartanka loo qabtay ardayda dugsiga sare ee alhijra waxaad ka qabsoontay barxadda dugsiga sare alhijra musaabaqa cilmiya khitaamiya bimunaasabati intihaa'i alcaami diraasi tartan aqooneed lagu soo afmeeriyey sanadugsiyeedka dugsiga sare alhijra ilaa ardayduna dhexdooda ay wax badan ku kala faa'iidaysteen kasoo qaybgalayaashana wax badan ay u faa'iideeyeen waxaan leenahay jazaahum allahu khayran wakasara allahu amhaalahum si guud haddaan u kor istaagno ahdaafta musaabaqada iyo tartanka waxaan dhihi karnaa idhaaru shawdi alkabiir aladii qatacahu طulaab bifadli illahi fi hada alcaam addiraasi fi almacrifati waalcilm ثaaniyan rafcu macnawiyaati طalaba in kor loo qaado mooralka iyo macnawiyaadka ardayda fi khilaali hadihi almusaabaqaati waamhaaliha basu ruuxi almunaafasa ashariifa bayna طulaab in lagu dhex faafiyo laguna baahiyo ardayda dhexdeeda tartanka sharafta leh ee cilmiga iyo macrifada lagu tartamayo رابعا إشهاد الوالدين وأولياء الأمور لما تعلمه وحققه أبناؤهم إن قوب شوق لو قد والدين تا يددك أبد كمسؤول كا وحا أي برتاني حقيقيا أبد كودو خامسا عرض الطلاب لمعارفهم وعلومهم في المواد المختلفة الشرعية والمادي- والمادية kama marnayn waalidiinta oo iyaga oo aad u faraxsan ka hadlay tartanka u dhexeeyey ardayda waa dadaasheen dadaalkiina nasiibada iyo waxbarashadii iyo waxaadna tusteen ee farxadda leh marka waxaan leenahay dhammaan waa la guulaystay jazaakum allaahu khayr waxaan galabta meesha ka dhacay hadday tahay tartanka iyo sida maaragtay rag iyo gabdhaba loo dadaalhayay ee maaragtay su-aalaha looga jawaabahayay waxaan dhihi lahaa jazaakum allaahu khayr een, dadaalkiina halkiina kasii wada macalimiintana jazaakum allaahu khayr waan ku waan ku faraxsanahay maanta jasaa allah khayr baan leeyahay baawshanaad gubgubseen waxaan leeyahay waxbarashadiinana halkaa ka sii watay insha allah kuwii guulaystaan ee ilaahay ka rajeeya waxaan nahay waalidiinta ilmaha hambalyaan leenahay ilmaha ilaahay ha barbaarsho ilaahay ha barakeeyo macaliinta iyo ardadaba jasaakum allaahu khayr ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada tartankii u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha dhigta dugsiga sare ee alhijra xaruntiisa magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe
waxayna weydiiyey dhammaantooda su-aalo isku mid ah oo tiradu ay gaarayso toban iyo afar toban iyo afartaas su-aalood wiilasha majmuucatu cabdullahi ibnu cabbaas waxay ka jawaabeen toban iyo saddex su-aalood sidoo kale majmuucatu khadiija bintu khaylid waxaa la weydiiyey iyadana sidaasoo kale toban iyo afar su-aalood waxay si toosa ugu jawaabeen su-aalihii toban iyo afarta ahaa marka toban iyo afar su-aalood min laba darajo haddii isku dhufto toban iyo afar laba ku dhufo labaatan iyo sideed saas daraaddeed guush waxay raacday majmuucatu khadiija bintu khaylid waxaan leenahay hambalyo hambalyo jazaakum allahu khayr leenahay maasha allah إلهي ما مضى ويسرنه ما بقى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى
warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu